إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم bab زaكاة الفطr halkaa hore horta haddii aynu dib u jaleecnay shalay aynu soo lahayn macdanta markaynu kasoo hadlaynay macnaha qadarka laga bixinayo muxuu kusoo sheegay qadarka laga bixinayo zakaad yaa rubuc lcushr markaa cushur baynu nidhi waa rubuc lcushur wey fa fiihi fi lxaali rubuc lcushr carabka inaga dhacayo cushur baynu nidhi kolkaa sidii lacagta oo kale iyo dahabka iyo ayaa rubuc lcushur laga bixinaya zakaatulfidrigiibu halkan ku xuseeya kolkaas zakadii baa laba qaybood aho midna waa xagga badanka iyo jirhka midna waa ta xoolaha markaasa uu halkan ku sheegayaa waa zakaatlbadan zakadii jidhka laga bixinayay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha tajibu way waajibaysaa buu ihi zakadani calaa kulli xurin muslimin qof kasta oo xora oo muslima idaa wajada marka uu helo maa yu-addiihi wax ka bixinaya fi lfidrati zakada wax ka bixinaya kolka uu helo marka la leeyahay zakat lfidr waxaa looga jeedaa alatii sababuha alfidru min ramadaan waa zakada sababta keenaysa ay tahay afurni ramadaan laga afuray soomkeedii haddaba kol haddii qofku helay wax ka bixinaya waa inu bixiyo faadilan can quutihi raashinkiisa wax ka dheeraada isagoo helaya iyo wa quuti man talzamhu nafaqatu iyo dadka biilkooda uu ku waajibay biilkaa wax ka dheeraadana waa inu helayo iyo wa kiswatuhum hugooda dharkooda wax ka dheeraada waa inu hayo laylat alciidi wa yawma maalinka iyo habeenka ciidda wa can daynin daynna waa inay ka dheeraad tahay waxaanu hayaa wa maskanin gurina waa inay ka dheeraad tahay iyo wa cabdin yaxtaaju addoon uu baahan yahay intaaba waa inu dheeraad ka yahay marka laga hadlo xadiidka waajibinaya waa xadiidkaas saxeixa aljamaaca ay wariyeen rasuulku sala allahu alayhi wasalam waa waajib yeelay zakat alfitr min ramadaan bisha ramadaan markay dhammaato saacan min tamrin aw saacan min shaciirin calaa kulli xurin aw cabdi dakarin aw unta min almuslimiin nabigu waajib waxa uu ka dhigay zakat fidriga marka ramadaan laga afuro waxaana la bixinayaa laba galaan oo timira ama baasha shaciirta la ydhaha heeda waxaa lagu leeyahay kii xor tahay addoonkii iyo kii labaa iyo kii dhadigaa qaydku laakiin waxa weya inay wada muslimiin yihiin xikmadda loo jideeyey ama xikmatu mashruuciyati zakati alfitr waa laba arrimood oo midina qofka dan u tahay soo soomanaa midina ay dan u tahay mujtamaca labadabana xadiidkaa caddeeyey nebigu waxa uu lahaa sala allahu alayhi wasalam farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakata alfitr tuhrata lisaain min allagwi warafa wa tucmata lilmasaakiin qofkii soomanaana waxay ka ilaahay uu kaga nadiifinayaa dembigii masaakiintana waxay u tahay gurma deg dega oo habeenkaa iyo maalintaa dee laga joojinayo wareegii marka intana arrimood wixii dheeraad ka soo noqda ee baahiyihiisaa qofka buu ka bixinaya falow fadala haddii uu dheeraad noqdo bacdu maa yu-addiih wax uu bixiyo qaarkii barh buu helay lazimahu waxa ku waajibaya ikhraajuhu inuu barhkaa bixiyo oo masalan dee ma wada helayo wixii la yidhi bix laakiin qayb ka mid ahunbuu helaya qaybtaasun ha bixiyo liana almaysuura laa yasqutu bilmacsuur wixii la awoodaa kuma dhacayo wixii la awoodi waayey ee waxaan la awoodo waa la yeelaya marka haddii dadka barhkii uu helayo barhkaa ha bixiyo sadaqadiisii zakaat fidriga ahayd hadduu barh helayo ha bixiyo waman lazimatu fidratu qofka ay fidradiisii ku waajibtay ee isaga dee inuu iska bixiyo ay tay lazimatu waxa lagu leeyo ku waajibaysa haddana fidratu kulli man dad sakadood ayaa lagu yeelanaya talzamhu nafaqatu dadka biilkoodu isaga ay ku waajibaan ee biilkii isaga lagu leeyahay zakaat fidrigoodiina waa lagu leeyahay qofkan haddii shuruudihii laga helay oo qof waxaysta uu yahay oo muslima oo shuruudihii kale laga wada helay oo isagu iska bixinayo dadka uu biiliyo dhammaantoodna waa inuu ka bixiyo kuwaana ha ka bixiyo siday u dhan yihiin waa kuwee kuwaas min zawjatin afadiya iyo wa qariibin kii markaa xigtada ahaa iyo wa mamluukin kii isagana adoonka ahaa ee lalahaa in kaanuu muslimiin dhammaantood haddii ay yihiin dad muslimiina haddii ay yihiin oo taasina waxa ay jawaab u noqonaysa dadka zakadii laga bixinayo iyo cidda bixinaysa qofka bixinaya waa qofkan biilinaya kuwa laga bixinayaana waa kuwa muslimiinta ah ile xadiidkii baa min almuslimiin ay ku jirtaa marka kale culimadu ay ka hadlaan waxa weeyaan wixii dumarka ahayd zakadii miyay ku waajibaysaa iyo ilmihii yaraa meer wixii dumarka ahayd kuma waajibayso ee ninkeedunba ku waajibaysa sida isba sheegi doono abu xaniifa ayaa waxa uu leeyahy ilmaha yar iyo way iska bixinaysaa afadii iyagaa iska bixinaya afadiina dee hadday lacag haysataa iska bixiso waxbaya ninka daba taagnaan buu leeyahy laakiin sida alaimatu halaat iyo ay tilmaamayaan jumhuur culamaa waxa weeyaan in ilmihii yaraa iyo xaaskiiba uu ka bixinayo ninkii mas-uulka ka ah markaa qariibkan uu sheegayaa dee waa dadkii lagu lahaa biilkooda aabihii iyo hooyadii awowgii iyo ayeydii caruurtiisii yaryaray dadkaa wey laakiin qariib oo dhan maaha waa qariibkii lagu yeelanayay biilkooda baabu nafaqaynu ku gaari doonaayo kamida kitaabu nikaax waa masel asalkii iyo faracii wey asalkii oo dee ah kuwa aynu sheegnay iyo faracii oo caruurta yaryara laakiin dadkii aan walaalaha ahaydeen iyo dee kuwaas hadday dee waawen yihiin dee waxelaana iyagunbaa iska bixin haddii kalena kuwa la siinayay noqon dee wawajada waxaan u helay haddaba maa yu-addii can wax dee iyaga ka gudayana waa helay mar markaa kol haddii uu helayo wax iyaga ka uu kaga bixiyo dee b uu biiliyana dee ha ka bixiyo laakin bu uhi sidaa ha ahaatee laa talzamhu ninka kuma waajibayso qofka wax biilinaya fitratu zawjati labi lmucsir aabihii mucsirka ahaa aafadiisii dee waanu biilinayaa ninkani haddana sekadeedii kuma waajibin iyo wa mustawladatihi tii aabbahani uu mustawladada u ahayd wain lazimathu nafaqatuhumaa haba lagu yeesho biilkooda oo inankani haba bixiyo masalan haddii ay jirto aabbaha oo kale sida xagga dambe inoogu iman doona inuu u guuriyo wey oo icfaaf uu ku sameeyo inanku de inanku u waxaysto ama inantu ay waxaysato aabbihiina aanu waxba hayn guurna uu baahan yahay dee in loo guuriyo weya oo miyano loo soo diyaariyo oo markaa loo doono kolka dee kol haddaanu isagii waxba hayn isaga iyo miyanadiisiiba dee waxa biilinaya inanka ayaa biilinaya wax siinaya biilkaasun baa lagu leeyahay sakaatu fidrigoodii dee laguma laha mustawladaduna dee aabbihii haddii loo guurin kari waayo afo waa in addoon loo soo iibiyaa dabeedna addoontaa mustawlada ay u ahaataa ee carruurta u dhashaayo ku dhowr soonaadaa markaa taa inankaa biilinaya laakiin sakaatu fidrigeedii laguma le inanka taa weya ta u ka hadlaya markaa mustawladati mustawladati alab aabbaha tii carruurta u dhalaysa addoon tahay wey waman lazimahu qofka ay ku waajibto fidratun zakaatulfidri qofka uu ku waajibo wawajada bacdahaa wixii lagu lahaa barhkiibuu helay bada-a binafsihi uma zawjatihi uma bnihi sagiir uma abiihi uma ummihi uma bnihi lkabiir saasuu dee u kala wadaya waxa uu ku bilaabaya ugu horeynba isagaa isku bilaabaya oo dee sida uu xadiidkii tilmaamaya nabiga ka soo aroray calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu wax helo dee waa inuu isagu iska bilaabaa waxaa ku xigaya xaaski intaan carruurta yeerarba la gaadhin xaqeedu aada buu weyn yahay xagga fidrada iyo nafaqa ahaan labadaba markaa waa inu iyadiina ka bixiya carruurtii yaryarayd buu markaa u gelaya oo carruurtii yaryarayd wixii ay ka gaadho ayuu ka bixinaya waxaa ku xigaya kolkaa aabbihii iyo hooyadii labadoodaasaa kusii xigaya inankii weynaabaa usii dambaynaya inanka weynina waa marka lagu yeelanayo aabbaha nafaqadii ila inan kasta oo weyn oo la dhalo lama biiliyo laakiin wuu inoo sheegi doonaa waktiyaa la biilinayo biilkiisa uu waajib yahay qofkii weynaa sida madhabda hadduu naafo yahay ama uu waalan yahay amaba uu mutacalib yahay oo wax baranayo waxbarasho cilmii sharciga oo dee anfac la hagaayo waktiyaashaas oo kale dee qofkii haba weynaada waxbaa la siinaya oo waa la in la biiliyaa waajib bay sadaqadii laga bixiyaana waa waajib walaw tazawaja hadduu guursado mucsirun mid faramarani bimuusiratin islaan iskaba ladan oo kiishad weyn leh aw biamatin ama addoon buu guursaday ladibat way ku waajibaysaa zakadani sayid alama addoonta ninkii lahaa fidratun baa ku waajibaysa oo liamatii usugnaatay walaa talzamu lxurata tii xorta ahayd iyada kuma waajibaysa fidratu nafsihaa sekadii nafteedu kuma waajibaysa waqiila talzamuhaana waa lay ninkani waxa uu leeyahay afo lacag leh isagiina waxba ma hayo marka iyadiina waxba laguma leh dee isagiina waxba laguma leh isagii waxba laguma laho waanu hayn iyadiina laguma laha oo dee lama weydiinay ee biilka iyo tan kale iyadana zakaat fidriga iyo waajibaadkii ninka la weydiinayay buu ahaa iyay dee xoolahooda ka bixinayeen markaa kol haddii dee ninkeedii aanu waxba haynin waajib iyada saaran maaha waa masaladaa dee masalada abu xaniifa uu ka hadlay uu leeyahay wara iska bixisa lacagta miskiinka kol haddii ay dee waxaysa islaan tahay taasi waa mid waana qawlkaa uu ishaarayuu leeyahay waqiila talzamuhaa taa xorta ah ee muusirada lacagta leh dee kol haddaanu ninkeedii waxba hayn iyadoo ha iska bixiso dee kol haddii laguba murmay waxaana miskiin uu leeyahay iyadiina ay hayso ha iska bixiso horta iyadu bal cid kaleba horta hala gaadheen oo qiilkaa iyo dee aimada sheegaysada dee ha ku saarto si ay khilaaftaba dee qofku uga baxo kol hadduu waxayo ama addoon buu guursaday biama addoontii ninkanina wuu qabaa dee nina wuu leeyahay iyada sayid la yidhaahdo daba taagan oy maalintii ushaqayso kana habeenkii bay utimaadaa markaa waa hadlayaa ninkan qabaayo waxa uu leeyahay dee waar sayidkan maalintii a ushaqayso bal ka warhay zakaatu fidrigeeda aduu ka bixi buu leeyahay dee ilan biilkaba sayidkaa bixin jire biilka addoonta kan isagu dee habeenkii unbu markaa la kulmayay lazimat sayid alamati fidratun liamati dee zakaat fidriga ha ka bixiya sayidkaas la isagaa biilin jiray dadka kale ee kolkaas bal sababaha haddaba ayuu ka hadlay wa sababu lwujuub sababta ay la waajibto zakaat fidrigu hortay waajib noqonaysaa waxa weeye idraaku lguruub idraaku guruub shams qoraxda dhicideedii in lasoo gaadho laylat alfitr habeenkan ciidda marka qoraxdu ay dam tidhaahdo ee bishii la arko markaasay waajib noqonaysa intii hore waajib ma ahayn laakiin wuu inoo sheegi doonaa in la dedejin karayo laakiin waktiga ay sii waajib noqonaysaa waa goortaa farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfitri min ramadaan marka ramadaan laga afuro ayuu zakada waajib ka dhigay marka waa masale ay culimadu isku itifaaqsan inay isku waafaqeen in waktigaa dee ay waajibaysa taasuu dabeetana masale ka farcayo waxa uhi falow wulida lahu waladun ninkan ilmo yar baa loo dhalay aw tazawaja ama isagaaba wax soo kordhiya afo kala guursaday aw ishtaraa amaba waxa uu soo iibsadayba addoon iyo wixii lamid ah qabla alquruub intii aan qoraxdu dhicin wa maata waana dhintay qofkani caqiba alguruub markii qoraxdu ay dhacdayba lazimathu fidratuhum dee waxaa ku waajibaya sekadoodii wain wujiduu dadkani haddii la helay soo kordheen bacda alquruubi intii qoraxdu ay dhacday kadibna lam tajib fidratuhum sekadoodii waajibi mayso qofkanay sekadu ku waajibaysa laga bixinaya waa inuu laba qaybood ama laba zaman labadaba joogay ramadaan aakhirkeedii iyo habeenka ciidda labadaa waa inuu midba wax ka joogay marka taa horena uu ka soo gaadho tan dambena uu soo gaadho labadaa kulmisto ayaa lagu yeelanaya sidaa darteed hadduu guursado ama ubad u dhasho casarkii ramadaan cawaysinkii ciiddana aafadaasi ay ku timaado ilmihii yaraa uu noqdo ee labadii waa laga helay labadii waktiba uu koobsaday sakadii waa lagu yeelanaya hadii laakiin habeenkii ciidda un waxaani ay kusoo kordheen ama ilmaani u dhasho maafadan uu meheriyey dee waxba laguma yeelanayo ninkan isaga ah ilaa min ramadaana waa in laga afuray ramadaan uu ka dambeeyeyba oo soonfur baa ila habeenkaa soo gashay ishii la odhan jiray shawaal lam tajib fidratuhum taa weyta uu sheegaya qadarkiibuu sheegaya haddaba qofku bixinaya sakaat fidriga marka waxau ihi uma alwaajibu inta waajibaysa sakaat fidriga saacun can kulli shaksin qof walba saac baa laga bixinaya waynu sheegi doonaa saacna qadarkiisa garaam ahaan marka la eego wa huwa khamsatu ardaal waa shan rodol iyo wa thuluthun baqdaadiya marka wixii wax lagu miisan jiray rodaashii baqdaad waktigaa la eego waa intaas wey shan rodol iyo rodol thuluthkii wa bilmasriy marka la eego miiskii masarna wixii wax lagu miisayey arbacatun wa nisf afar rodol weeye iyo badh iyo wa rubucun rodol rubci wa subucu waqiya iyo waqiyad subuceed waqiyad todoba meelood loo dhigay meesha hadday dee waktigaasay joogeenoo wixii un bay wax ku qiyaasay hadii imika ay joogi lahaayeenna dee kani unkun bay ku sheegi lahayen sidaa darteed dee in keena lagu sheegaa waa daruuri kii baqdaad haddaynu raadinay iyo kii masare waktigaas waaba laga yaabaa inay qudhoodu ka guureen imikana ahaana isticmaalinba kolka qolyihii qiyaasay saacii reer madiina garaam ahaan ku qiyaasay waxa ay tilmaameen inuu yahay laba kun iyo boqol iyo lix iyo toddobaatan garaam de waa iska macruuf kilogu inuu kun garaam yahay marka labadii kun waa laba kilo rubucuna muxuu noqonayaa laba boqol iyo waxyar markaa rubuc way ka yar tahay inta labada kiilo dheeri mar haddii boqol iyo lix iyo toddobaatan garaamays inta labada kun dheeri dee waan filayaa mise rubcu waa ka badnaan jiray intaas rubcu dee waa waa kiilo loo qaybiye boqol iyo shan iyo labaatan miya rubcu may rubuc kiilo maa waxaan ujeedaa a boqol iyo shan iyo labaatan garaam waa kilogiyo sideed meelood loo qaybiye meesha markaa nusradoo dhan in la iska bixiyaa fiican wax yar ha ku raaceen adiga ha kaa tageen laba kilo iyo rubuc kiile oo nusradol ba lagu sheegi karo soomaalidu shan dhegley bay bixin jireen way iska fiican oo dee kolka shan dhegley la idhaahdo waa afartii dhegleyna waa laba galaan waa laba kiilan dhegleydan kalena waa iska nusradalkiun bay noqonaysa sidaa darteed qof dhexdhexaado gacantiisu waafi tahay hadduu afar jeer daro saacu sidaasu ahaaye wuu iska tegayaa un inahan laba kiilo iyo bar buu tegay mid gacan weyn maraan tijaabino uu daray mid gacan yarina kiiliyo bar iyo mooye wuxuu noqday kuu dhexeeyeyna isaguna laba kiiliyo ziyaadu noqday markaa waxaa fiican dee kol hadduu cibaado yahay in waafi laga dhigo ayaa wanaagsan marka maxaa laga bixinaya haddaba jinsiyaashii waktigii la bixin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dhowr shay baa kusoo aroray xadiidka oo mucayana timirta iyo shaciirta iyo zabiibka iyo aqadka ayaa u badnaa timir iyo shaciirta iyo zabiibka iyo baalka garoorhka la idhaahdo ee aqidka riwaayooyinka qaarkoodna waxaa kusoo arooray alqulx alqumx wathultu awidura qamadida iyo hadhuurhka ayay riwaayaanka qaarkoodna ku dareen waxau haddaba halkan ku xusayaa kuwa mucayanka ah dee haddii la helana in la bixin doono haddii aan wadanka laga isticmaalina dee wixii raashinka qaalibka u ah in ummaddu ay bixinayso ilaa waktigaaba raashinkaasin baa la cuni jiray laga bixin jiray haddii kuwanba aan lahaynin innagaba inaguma badna briis iyo dee daqiiq iyo waxyaabahaasaa badan iyo hadhuur iyo arabakiyo markaa kuwa qaalibka un baa la bixin doonaa masaakiinta waxu anfacaya intan oo min alaqwaat raashimadii kamida alatii tajibu fiiha zakaa ee zakadu ay ka waajibaysa markii goortii aynu kasoo maraynay raashinka laga bixinayo ee zakada ee cushurka laga bixinayay kii un baa imikana laga bixin waliba min aalibi quuti lbalad wadanka raashinka badan ah raashinka macnaha qaalibka ah inaga waxa ugu qaalibsan baa la odhan karaa dadkao dhan a wada cunaan daqiiqa maxaa yeele baalkaa briska la idhaahdo iyo baastada iyo wuxuuna la cunaa maalintii ama qadadii laakiin haalibka dadka hoose iyo kuwa kore iyo kuwa dhexe iyo ay cunaan waa furinka ama laxooxa laba jeerna la cuno subaxdii iyo habeenkii haaliban saa darteed kaasaaba kasii quutulqaalibsa wayuzibu waxaa budaya alaqd baalkaa garoorhka la yidhaahdo oo caanaboodho un xisaabsanaa berigaa jawaanay ku guran jireen garoorhkeeni maaye waa galoor intoo la engejiyey isagoo macaasubagiisii leh dabeetana bacadka loo dhigay oo biyihii laga dhameeyey markaa isagoo fudada ayuunbaa baca lagu guranaya ama harag sibraaradii intii uu qalalay kadib marka jiraalkii iyo caana la waayo unbaa kolba in la fujisanayaao dabeetana waa la qooshanaya waa la tumanaya miyaanu caanaboodahayn marka waa caanaboodhihii casrigaa wey kolkaa aqidkaasina wuu ku baxaya iyo walabanu caanihi liman quutuhum dalik dee dadka intaasi raashinuuta oo geeltirihii iyo dadkii baadiyaha joogay haddii dee ay caana dhan yihiin dee iyaguna haku bixiyeen fa in akhraja qofkani haddii uu ka bixiyo min aclaa quuti beladi wadankiisa raashinka ugu qaalisan ajza'ahu waa gudaya aw duunihi ama raashinkii hoosuu doona inuu ka bixiyo falaa ma gudayo raashimada ugu qaalisan dee briiska iyo baastada iyo hadduu qofkii ku bixinayo skatfrigi way iska wanaagsantah oo waa fiicanta laakiin iyadoo bris iyo baasto iyo daqiiqi iyo waxaa la cunayo haduu idhaahdo karmiici baan ku bixinaya ama ashaa qamadida afdheer dee maya miskiinka in la caameeye ma aha waxaan la cunayo inba wax laga siinaya inaga dadka qaarkood baa ku carara un kuwa laakiin wixii masaakiinta ayaa loogu talagalay inay ducmo unoqoto in gurmad ay unoqoto in waxna ay cunaan waxna ay iibsadaan ay farxaan markaa wixii ka farxinaya waa iska macruuf marka qadiyada ku saabsan saacaas abu xaniifa ayaa waxa uu sheegaya asxaabtiisa in nisfu saac min alqumx baashaa qamadida wanaagsane aada u fiican nisfu saac in laga bixinayo qabaa laakin jumhuurtu waa calaa khilaafi oo in saaca un la bixinayo saaca waa laga ziyaadin karaa oo dee khayr buu soo kordhiyey bacdu lmaalikiya qowlkoodu cajaa'ib leeyahay oo sheegaya ziyaadadaasi inaanay banaanayn maxaa yeele waa shay cibaado ah in la kordhiyaa ma banaano bay dhaha kolka horeba dee qofku inuu waajibkana bixiyo sunnana u raaciyaa waa iska banaanayd musallamna maaha taas oo jumhuurtu waxay qabaan in la ziyaadin karo maxaa yeele miskiinkii dee haddii aad imika sekana siiso ugu darto sadaqo kalena dee marka horeba way kuu banaanayd ma aha markaa masalo dee waa tawqiifi loo daliishan karaa kolka maa xagga qiimada marka la eego abu xaniifa sheegay in lacag lagu bixin karo iyo qiimo laakiin ma sugna oo wax ku soo arooray ma jiro markaa in la iska daayo ayaa wanaagsan baryahan dambe dadkeenu aada bay isaga yar isticmaalaan oo way ka yar wahsadaan wax miismiiska iyo waxaa iminkana baahi baaba jirto dee raashinkaaba dadku aada isaga baahan yihin imaamu axmed baa la weydiiyey oo qiimada ma lagu bixin karaa maya buuri hadda cumar binu cabdilcasiisba wuu ku bixin jiray waa qaadi jiray baa layihi war waxaan idin sheegayaa buri qawlkii rasuulka idinkuna qawl nin ayaa ii sheegaysaan buuri marka aada bu uga xanaaba goormaa la bixin karaabaa markaa iyaduna isweydiin leh wayajuuzu waxaa banaan alikhraaju fi jamiici ramadaan bisha ramadaan oo dhan in la bixiyo walafdalu sida wanaagsanina yowma alciidi qabla salaa waa in maalinka ciidda la bixiyo inta waagu baryay laakiin aan salaada loo dareerin waana waktigii nebigu uu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam walaa yajuuzu ma banaano taakhiiruha can yawmi lfitr maalinkan ciidda in laga dibdhigaa ma banaana fa in akhara canhu maalinkii ciidda hadduu ka dibdhigo asima wuu dembaabayaa qofkan sakaat fidrigii dayaacay walazimahu lqada qalana waa ku waajibaya dee kolley baynu soo qaleey marka halkaa waxa aad ka fahamtay qabla an tuadda asala ma intaan salaada loo bixin ayuu nebigu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam ramadaanna dee mucajalun bay iska noqonaysa sidii sekadii kale ee la bixin jiray oo kale marka laga hadlayaa la siinayaana dadkan imika uu soo wado ee sideedda ah ee dee aayadduba ay sheegtay inama sadaqaatu lilfuqaraa ilaa aakhiri alaaya dadkaasaa la siinaya marka in dadkii oo dhan la wada gaadhsiiyo sakaat fidrigii miyay tahay mise qaar kamida baad iska siin kartaa aimada qaarkood baa sida shaafici iyo ayaa waxay leeyihin sideedii qoloba wixii ka jooga waxaa laga siiya laakiin way yar adkaanaysa sida raajixa waxa weeye dee wixii kol hadduu yar yahay sakaat fidriga aad bixinaysa fuqarada iyo masaakiinta in la siiyo hadyigii nabigana waxay ihi calayhi salaatu wasalaam dee dadkaa baahan in la siin jiray sakaat fidriga ee ku daymooba i raadiye oo ku musaafira i raadiye oo oo boqol miskiin oo buuxa halkan agtaada jooge dee kuwaasun in aada siisa ayaa wanaagsan waxaa kaloo sii fiican fuqarada beledka wadanka aada joogto ama magaaladaas dadkooda fuqarada ah ee baahan ayaa iyaguna aada usii wanaagsan jiniinkii ma laga bixinaya ama kii uurka ku jiray bay leeyihiin qaarkood su-aashaasay soo dhigeen markaa jumhuurulfuqahaa waxa weeye sakaatulfidriga inaan laga bixinaynin qofkan dee jiniinka ee urjiifka ah ee caloosha ku jira ee macnaha uurkii weeye dee wuxuu yahayba warkama hayno dee maba inaan xaqiijin inuu uur yahay iyo iyo ricimkii oo neef neefi buuxisay inuu yahay laakiin ibnu xasan baa tilmaamay laga bixinaya daynta mu-ajalka ah amaba dee intoo lagugu leeyahay wakti loo qabtay sakaat fidrigan ma manaceyeyso ee waa dayntii dhaweyd ee waktigeeda soo dhawaawey baabu qasmi sadaqaat sekadan qaybinteediibuu xusaya mataa xaala alxawlu macnaa dadkii la siinayay iyo sekada sidii loo qaybinayay buu halka ku tilmaamaya mataa xaala alxawlu sanadkii markii uu soo wareego waqadara uu qofkanina kala cala alikraaji inuu bixiyo waa guud ahaanba sekadii bian wajada alasnaasa dadkii sideed ahaa ee ilaahay qur-aanka uu ku sheegay buu helay wamaaluhu xaadirun xoolihiisiina waabay joogaanoo dee waa ag joogaan xaruma calayhi taakhiir waxaa ka xaraama in uu dib dhigo ilaa an yantadira inuu sugayo mooyaane faqiiran axaqa mid baahan oo kaga xaqleh min almawjuudiina kuwa jooga kaga xaqleh ka qariibin wa jaarin wa aslaxa wa axwaja qodafwayaalahaas waa mid ay xigta yihiin ama faqiir ay jaar yihiin buu sugaya ama faajirba ama mid faasiqabaa daba socda eh war naga joog buu leeyahy kii aslaxa ahaa taqwada lahaa baanu siinayna ama mid sii baahi badan adigu baahi badan kuma hayse hebel baa kaa baahi badan buu leeyahy kuwaas oo kale wuu dib dhigi karaa sekadii laakiin wadaad laba lama sugayo oo reer miyigu kale ishi wadaadadun bay sugaan markaa wadaadkaasaa guddooma oo sabeenaha lugta qabta qaarna markaa wuu qaataa qaarna dee wuxuu idhaahdaa hala siiya masaakiinta amaba isagaaba dee idhaahdaa siiyaba kolka sidaa darteed guddoomashadaa laftigeeduna dee waa iska kafaa'idaysunbay isaga eg tahay wuxuuna guddoonto wax nin kale ama qofka la siinayo baa shaygii guddoonta qofka la siinayo miduu soo wakiishayna wuu guddoomi karaa oo u yihi hebelow hebelkaa isagaa iiga soo qaad siiya ee sekadii uu isiinaya iiga soo qaad laakiin haddaan wadaadkan kiina soo wakiilanin miskiinka ahaa dee isagiina aanu miskiinka ahayn guddoomidani maaha markaa shay meesha ku jira hadduu de masaakiintii kamid yahay wixii la siiyunbuu qaadan doonaa sekadii kamid a oo gaar ahaan buu guddoomanaya inta kale soo hadhayna dee kuwii lahaa baa iyaguna guddooman doona wa kullu maalin wajabat zakaatu maal kasta oo sakadiisii ay waajibtay bixawlin wa nisaabin xawlkiina wuu soo wareegay nisaabkiina uu dhan yahay maalkani jaaza taqdiimu zakaati cala alxawl xawlka dhexdiisii intaanu xawlku dhammaan in sakadii la qadima iska banaan waxa ku uhi xoolahani haddii ay de marka xawlkii uu soo wareego labayo tobankii bilood laga bixin lahaa sakadii oo ay dhan yihiin nisaabkii waxaa iska banaan xawlka dhexdiisa intaan labayo tobankii bilood dhammaanin in la qadimo oo sakaa mucajala way iska banaan tahay oo xoolihii noolaa iyo baaca mushtarigii sanadka dhexdiisa waxbaa laga sii bixin karaa dee uu xisaabsanaya un qofku bacda milki nisaab intii laakiin qofkani uu hanti sakagal ah ama sakagaada uu milkiye kadib lixawlin waaxid sanad keliyaanu qadimi karaa dhexdii laakiin ma odhanayo laba sano sekadood baa sii qadimaya waa laga yaabaa de in wax isbedelaanba marka haddaba sanadkii maala iyadoo lix bilood la marayo ayuu masaakiintii utimid yihi sekadii baan idin sii siinaya oo uu sii siiyey marna maalkaa uu sii qadimay waxa uu noqon karaa mid sekadii ka guda oo wixii ku hadhun buu bixinaya marna sekadii kama gudaye inuu soo ceshadaabaaba xaq uu leeyahay qofkii sii bixiyey taasuu ka hadlaya waidaa xaala alxawlu marka sanadkii uu dhammaado haddaba dhexdiisa uu sii bixiyey sekada waalqaabidu bisifati alistixqaaq kii sekadan guddoomayna weli sidii buu u baahan yahay waddaaficu bisifati alwujuub kii sekada bixiyeyna weli sekadii sidii baa loogu leeyahayoo dee muu noqonin nin waashay ama dhintay muu noqonin ee weli sidii baa loogu leeyahay waalmaalu bixaali xooluhuna waa caynkoodiio may nuqsaamin iyaguna intaasoo arrimood markaa isku tubadhacdo waqaca almucajalu can azakaa kii lasii qadimay waxa uu ku cadaaday inuu sake la qadima yahay almucajal kii lasii dedejiyey waxa uu dhacay can izakaati zakada xaggeedii buu ka dhacay macnaha waxa uu noqday sekadii oo ansaxday ilaa kii la siiyey iyo kii bixiyey iyo maalkiiba midna wax iskama bedelina sidii loogu talagalay bay udhaceen markaa neefkii lasii qadimay ama kaashkii lasii bixiyey waa seke ahaan buu ku socday haddii wax isbedelaanna waa tanoo dee wuu soo ceshan wain kaana haddii uu yahay maata alfaqiiru kii sekada qaatayba u dhintay aw istaknaa bigayri zakaa ama sekada waxaan ahayn baabu qani ku noqdayba oo ninkiiba waxbaa soo galay aw maata daaficu ama kii sekada bixiyebaaba isna intaa sanadkiiba dhammaan adduunyadii ka tegay aw naqasa maaluhu can inisaab ama xoolihii uu sekada ka bixiyey baa markii sanadku uu dhammaaday nuqsaamayba oo aan seke gudba ahayn seke galba ahayn laakiin wuxuu ku nuqsaamayna waxa weeye biaksara min almucajal neefkan laga sii bixiyey wax ka badan buu ku nuqsaamay walow bibaycin iibuu wax ka iibsadayba ha ahaado lam yaqac almucajalu can izakaa kii la bixiyey seke ma dhicin kii lasii bixiyey seke xaggeed ma noqonin laakin wayastaridu dee waa soo ceshanaya goorma in bayana anahu mucajal hadduu kolkii hore u sheegay neefku usii qadimay inuu yahay arrimahana isbedelay marka oo maalkii waa sii qadimay ninkani matal neefa ma labuu sii siiyey laakiin faqiirkii baa dhintay markaa dee xoolihiina muu cunin oo may soconin dee way joogaan ama xoolaa buu ka tegay ama waxaan sekada ahayn baabu qani ku noqday dee kolkuu sanadka aakhirkiisii la gaadhay waxaa caddaatay inaanu qaadan kareen sekadii sekadan sanadka dhexdiisa loo sii qadimay muu qaadan kareen sanadka aakhirkiisa marka la gaadho marka halkaa waxaa laga fahmay inaanay ku baxayn hala soo celiyo dee labadaa jeerba amaba kii daafica ahaa ee xoolahan dee sekadan sii qadimay ayaa isaguna dhintay dee waxaa caddaatay xoolihii milkigiisii intuu joogsaday in xawl kale u bilaabmay oo dadkan dhaxlay xawlkoodii u bilaabmay oo xawlkii hore halkaa uu isku taagay baa caddaatay ha soo celiya markaana kii qaatay oo dadkan dhaxlay waxay leeyihin hebelow sekadii makaan xawlkii noo bilaabmay annagaana wixii dhaxalnay iska soo celi neefkii geel ahaa eed qaadatay ama xoolihiiba dee way ka nuqsaameen oo arigii afartan buu ahaaye de sanadkii markii uu dhammaaday abaar iyo waxbaa kaliishii jirayo dee sakagalba maha maanta ha soo celiyo biaksara min almucajal wuxuu uga jeedaa neefkan mucajalkaa haddii laga marka laga saaro sagaal iyo soddon soo haraya dee kani wuu ku jiraa markaa muu nuqsaamin wayastariduhu in bayana anahu mucajil dee wuu soo ceshanayaa hadduu u sheegay kolkii hore in uu mucajal yahay oo uu ku yidhi zakaati almucajala war waa zakadaydii aan kuusii qadime qaado marka haddaba dee meeshii soo gelayaa waxa weeye xoolahan neefkan uu sii qaatay marna neefkii baa joogi karaa marna meeshiibuu ka baxayaa dee ninkani miduu sii isticmaalay ayuu noqonayaa dee kolka haddii uu dhintay iyo haddii uu nool yahayba tiibuu ka hadlaya fa in kaana baaqiyan neefkii baa joogaba loo sii qadimay qadahu dee wuu usoo celinaya ninkii usii qadimay buu usoo celinaya biziyaadatihi lmutasila ziyaadadii neefka ku dheganaydna hala ii qiimeeya anaa dee ku sameeye ma odhanayo kasimani waa cayilkii oo hadduu neefkii naaxo ama uu layli ahaayo hayiinuu noqdo ama wax iska bedelaan uu sii wanaagsanaado dee ziyaadadaasi waa mutasiloo neefkay ku nabanta lagamana fujinayo ninkan qiimo dheeraadana lama siinayo neefka hayay laakiin wuu iska celin doonaa kii u qadimuunbu ku celin doonaa maca siyaadadiisa lalmunfasilati laakiin ziyaadadii neefka ka soocanayd iyada looma celinayo kii hore kalwalad waaba ilmihii dhashay neefkii ninkan loo qadimay si haysabeen irig u dhashay irigtaa isagaa la hadhaya hashii unbuu u celinaya oo ziyaado dee kusoo korodhay weeye intii isagu haysta neefkii meeshuu ka baxay haddaba waa in talifa haddii uu dhintana akhada bedelahu dee bedelkiisi unbuu qaadanayaa oo neefkan sii qaatay dee waxaa la leeyahay neefkii oo kalea hebelow kimiyuu kugu baxay midkii oo kalea soo keen oo bal kii oo kale soo bedel baa la leeyahy akhada bedela uma intii uu soo ceshaday kadib yukriju waxa uu bixinayaa haaniyan mar labaad in kaana bisifati lwujuub haddii qofkan sifatulwujuub kusugan yaho weli sakadii lagu leeyahay markuu dee ninkii qaatay ee ku bixi weyday uu kasoo celiyo de ha iska bixiyo uma almukraju kan marka dambe la bixiyey kalbaaqi calaa milki wuxuunu la mid yahay unkii milkigiisa ku baaqiga ahaa amaba uma almukraj almucajal neefka sanadka dhexdiisa lasii dedejiyey kalbaaqi calaa milki waa neef imika arigiisa ku jiroo kalewn ayuunbuu ka dhigan yahay xataa law cajala shaatan hadduu neef dedejiyo can miatin wacishriina boqol iyo labaatan buu ka qadimay neefka uma wulida lahu saklatun nayl baa loo dhalay lazimahu shaatun ukraa mid kalaa ku waajibaysa macnaha wuxuu uga jeedaa xagga xukum ahaan kan sanadka dhexdiisa lasii dedejiyey iyo kan akhirkiisa la bixiya waxba isba khilaafsanaa waa isku midun iyadoo taa laga duulayo maala adhigiisu boqol iyo labaatan buu ahaa kolkaasaa waxa uu yihi war neef baa la igu leeyahay hebelowe neefkii dee sanadkuba intaanu dhammaan dee aan kusii siiyo sabeentii wuu siiyey marka laakiin kolkii kale ishiiduhu dhale baa nail ugu koradhay isagii nail baa ugu koradhay boqol iyo koob iyo labaatan waxaa lagu yaqaanay in laba neef laga bixiyo lama odhanayo aniga ninkani dee kolka neefkii laga bixiyo waa boqol iyo sagaal iyo toban marka tani ay ku dhalatayna waa boqol iyo labaatan marka midun baa lagu leeyahy midkiina waad bixisay saa loo fikri maaye kii lasii qadimaa ku jira tirada nayshanina way ku jirtaa soo korodhay boqol iyo koob iyo labaatan wey adhigi markaa laba neef baa lagu leeyahay saasaa loo xisaabinaya wayajuuzu waxaa iska banaan bu uhi an yufariqa zakaatahu binafsihi aw biwakiilih qofkan mas-uulka ah xoolahana leh sekada lagu yeeshay inuu isagu gaar ahaantiisa sekadii qaybiyo hawlaa masaakiinta isu kaalada oo geel iyo adhi iyo lo iyo mood iyo nool mid kasta ha ahaatee inaanu dee cid kaleba u dhiibin ee isagu bixiyo waa sidaynu dee iminka nahaye way iska banaanta wakiilin uu diraana way iska banaan tahay u idhahdaa magaaladaan joogayaaye belebelow sii soco xaggii reerkii tagoo bixi adugu wayajuuzu waxaa kaloo iska banaan an yadfacaha ila alimaami wahuwa aftar in madaxa muslimiinta loo dhiibo nebiguba uga soo aroorin jiray calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa raashidun in imaamka muslimiinta haddii imaam uu jiro oo dee uu yahay imaamkii fiicnaa ee shuruudaha lahaa dee in loo dhiibaana way iska banaantao taasaa sii fiicanoo dee masaakiintiina gaar baa loo tirakoobaya gobolka sekadiina waa lasoo ururinaya mood iyo noolba dabeedna siday u kala baahi badan in baa loogu qaybinaya markaasaa dee arrinkii uu isku tubadhacaya oo bulshada qayb dhan oo baahnayd baa inaga aamusaysa ilaa an yakuna jaa'iran mid inuu yahay liita mooyaane imaamkani mid liita hadduu yahay waa wixii usoo ururaaba ama cashuur ha ahaado ama zaka ha ahaado ama maal kaleba ha ahaadee jeebkiisaba aan u dhaafaynin oo isagu budlinaya noocaa sakana looma dhiibayo cibaadana laguma hadlaynayo ka ah fa tafriiquhu binafsihi afsal kolkaa inuu isagu qaybiyaa wanaagsan inuu isagu qaybiyaa wanaagsan waayo dee waa cibaado marka hadduu nin aan lahayn ka cuno maya haddii layidhi ha u dhiibin ninkaa isaga ahan sekadii lahayn dee sida xun u bixinaya dee qof kaloo kaa silcinaya inaad u dhiibtana ma aha walow dee wadaadba ha kuu sheegtay isague kol haddaanay ku baxaynin oo isagii dee qof xoolala u yahay kaa waxay noqonaysaa masaakiintii in toos loo siiyo oo waxba u guddoonayaan waxba waxaa lagula meeraysanine qofkii waajibkii lagu lahaa inuu iska bixiye wey wayundabu lilfaqiiri wasaaci kii faqiirka ahaa waxaa loo suneeyey ee sekada isagu qaadanayay iyo wasaaci haddii imaam uu cid diray oo mid wax soo ururinaya uu jiro an yadcuwa lilmucطi kan sekada bixiyo inuu duceeyo si aad qof seke ka qaadato amaba qof seke uu bixinayo qofkii naaliga ahaa in loo duceeyo ayaa wanaagsan wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum u ducee salaadaada ama ducadaada waxay utahay deganaansha fayaqulu wuxuu odhanayaa ajaraka allahu fima acطayt wabaaraka laka fima abqayt wajacalahu laka tahuura intaad bixisay allaha ka abaalmariyo inta ku hadhayna allaha kuu barakeeyo waxaanaad bixisayna ilaahay ha kugu nadiifiyo oo dembiga ha kaaga dhaafo sekadaas wa min shuruudi اlijzaa guditaankii macnaha zakada si wanaagsan ay u gudaysay waxaa shuruudii kamid a anniyatu inuu qofkii niyoodo inuu qofkii niyoodo marka uu sekada bixinayo inama alacmaalu binniyaat camal waliba oo dee cibaadadiiba niyadaasi ku xidhan yahy fayanwi cinda adafci ila alfaqiiri aw ila alwakiil marka faqiirkii baahnaa ama kii lasoo dirtay uu dhibayo sekadii wuxuu niyoonayaa ana hadihi zakaatu maali kani in ay tahay sekadii xoolahayga yanwi hadii la yidhi dee qalbiguu ka niyoonaya wey anniyatu maxaluha alqalb markaa qeyd ma ah inuu u sheego zakadii waxba qeyd ma ah faidaa nawa lmaaliku ninkii maaliga ahaa markuu niyoodo lam tajib niyat lwakiili cinda dafc wakiilka niyadiisu waxba waajib maaha markanuu sii dhiibayo waan ku wakiisho waxaan ku yihi hebelow arigaygi sekadii ka soo bixi ama tijaaradaydii iyo bakhaarkii xisaabiyo sekadii ka soo bixi marka anigaa niyooday adigoo wakiilkii dee waad qaybin masaakiintii ubaad lacagtii siin doonta ama arigii siin doonta wayundabu lilimaam dadka muslimiintaa qofka madaxda u ah waxaa loo suneeyey an yabcatha caamila muslima xura cadla faqiiha fi zaka nin sifooyinkaa leh inuu ummadda u diro si uu sekada usoo ururiyo khilaafadii islaamiga ahayd oo dhisan oo dawladihii muslimiinta ahaa o dham ay wada jiraan bay ogaayeen fuqahadu markay kutubtan qorayeen sidaa darteed baad arkaysaa saacil iyo imaam iyo iyagoo soo celcelinaya markay da usoo noqotona waa sidoo kale caamilku waa nin shaqaala alcaamiliina calayha kuwa ilaahay uhi wey muslim ah oo hagaagsan xor ah caadila oo dee cadaalada waa muhiim kol hadii maal waxani uu yahay in uu qofkani noqdo alamaana inuu yeesho oo amiin uu yahay waa mid muhiima nebi yuusuf baa markuu lahaa ijcalnii calaa khazaaini lard xoolaha iyo bal qaybta maaliyadda edib waxa uu ku sababeeyey inii xafiidun caliim waanaan ilaalinaya aqoonna waa u leeyahay marka adduun kol haddii waxaan gacanta lagu dhigayaa uu yahay ammaanadu qeyb libaax wey ama qofka waxaan haynaya waa inuu yahay qof caadilah oo faasiq ahayn faasiq waa qofkii ilaahay cibaadadiisaba lagu aamini waayo waxba kale loo diran maayo sekadana waa inuu faqiih ku yahay oo dee aada u yaqaana ilaan qofkii waxyaabihii axkaamtii sekada waa baab isagii aada ukhuseynaya markaa wixii ishkaal galo waa inuu kala saari karo mucaad oo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xalaasha iyo xaraamta waa ka idinku yaqaana ayuu dee nabigu yeman u dirayay si usoo ururiya hayra haashimiyin wamualibiy labadaa qole xigtada nebigana waa inaanu ahayn reer bani haashim iyo reer bani mualib waa inaanu ahayn oo dee iyaga zakadu uma xalaal ah haba ka shaqaysteene wayajibu waxa haddaba waajiba sarfu zakaati ilaa thamaniyati asnaaf sideed qolo in sekadii la siiyo oo sideedana ilaahay ba aayaddaa ku sheegay suuratu tawba ku sugan inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'alafati quluubuhum wafi riqaab waalghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiil marka sideedaa qolo kolba wixii ka joogun baa la siin doonaa dadkaa quluubtooda lasoo dhaweynayay iyo kuwa kale iyaguna adugu kolba intii la helo haddii masel qaarkood la waayo baaqiga kalun baa halkoodii soo gelaya alcaamiliina calayha waalmualafati quluubum wafi riqaab saddexdaasiba meesha ma joogaan iminka alfuqaraa walmasaakiin waalghaarimiin wa fi sabiili illahi wabni sabiil shantaas un baa jooga fuqarada iyo miskiinkiina waa nin baahan qof baahan wey rag iyo dumar did kasta ahaaday marka afar bay isugu soo ururaya qof daymoobay iyo mid baahan mid musaafira iyo fi sabiili illahi fii sabiili illahina dee waxaa lagu bixin doonaa kahortaga cadowga iyo culimada suulinaysa shubahaadka cadowgu leeyahy ee jihaad bilxuja iyaguna ku jira iyo dadka had iyo jeer diraasaadka samaynaya ee markaa cadowga tatabucaya axwaashiisa iyo madaakishiisa jihaad dee ogani haddii aanu markaa jirin hadduu jirana de isagaaba lagu bixinaya marka ibnu sabiilkana de waa kii musaafirka ahaa iyo dadka iyagu maxaa la yidhahdaa xeracaydha iyo meelahaas ku jira caruurtaa yaryar luqadada ah ee lasoo helo dee iyaguna ibnu sabiil weyi ibnu sabiil waa ina helin ama ina wado wey dee kana wadaaba laga helayba ama ha ku lumo ama hooyadiiba ha ka cararto ha dhigto waaba ibnu sabiilkii asalka ahaaba marka haddii kuwaana la helo iyagana waa lagu bixin doonaa laba waa khilaaf dheer oo dee fuqahadu meelaha lagu bixinayo aad bay uga hadlaan laakin kolleyba madaariska iyo masaajidada iyo kuwaas kuma jiraan laguma bixinaya sideedan kuma jiraan likuli sinfin thumun zaka sideedan qolo qolo wal oo kamidaba thumun baa la siinaya sideennan oo kale haddii afar ka joogaanna dee afar meelood unbaa loogu qaybinaya sakadii soo baxay axaduhaa midkood sidii aayaddu ay ukala horreysay buu kala horreysiinayaa alfuqaraa dad baahan wey kuwa sekada la siinaya walfaqiiru man baa la yidhaahdaa laa yaqdiru alaa laa yaqdiru aan helayn calaa maa shay baanu helayn yaqacu mawqican meel dhaca min kifaayatihi baahidiisa qofkani hadduu wax u baahan yahay wax ku filan ma helayaba wax ku filan ma hayo boqol wuxuu u baahan yahay maalin labaatan kun dee wuxuu laga yaabaa inuu helayo shan kun ama lix kun dakligiisuba intaay dee ulusan baa maqan ba wacajada weliba waxa uu kari waaye can kasbin yaliiqu bih shaqo u cunantana waa kari laaya shaqo u cunantana wuu kari waaye laakin hadduu shaqo helayo xoogna uu leeyahay kasoo qaad inuu qani yahay kolka niman baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam iskaba xoog badnaa wax naga sii bay idhahan xoolaha zakada ah kor iyo hoos buu markaa rasuulku u eegay sala allahu calayhi wasalam dee haddaad doontaan waan idin siin buuri laakin waxaan idin sheegay laa taxilu sadaqatu liganiyin walaa lidii miratin saawiyin war sekada uma banaana mid xoolalaho maalqabeena iyo mid xoog leh waa wastaada oo muqacadtiisi alaabtiisiina waa haysaa oo gaashaamay markaa inuu nagu soo kaahinto oo siyaaradii uu sekadii uu naga ururiyo maaha laakin dhismaha u shaqo tago halkaasuu ka helayaa shaqe mid u cunanta marka uu leeyahay de qofkii oo iska hagaagsan oo mudakar ah oo acyaanta magaalada kamid a lama odhanayo dawladda hoose u shaqo tago jago waxa ka banaan dhulxnimo ah halkaa lama odhanayo ama mase shaqa lahu lkasb shaqadiibaa waxay ka mashquulisay can ilishtiqaali bicilmin sharciy cilmi sharciga uu baranayo marka haddii cilmi sharciga uu baranayo anfac weyn buu soo wadaa ummadda culimadeedana inuu kamid noqdo waa laga yaaba markaa gurmadka ha lala galo oo zakadii waxaa laga siiya qofkan ama shaqaysan karayo xoogba ha lahaado laakin qofka mutacalimka ah isaga zakadii waxbaa laga siinaya waxyaabaha kale dee qofkii la siinayana waxaa kamid ah in loo guurinayo ila baahi bay kamid tahay maktabad cilmiyana in loo sameynayo maktaba meesha imaamin baa lagu laayahay arrin iyo adduuntoona lama waayo marka maktabadiisii cilmiga ahayd iyo hoygiisii iyo guurkiisii iyo wax oo dhami dee baahiyihii qofka ayay kamid yihin fain shaqalahu tacabudu falaysa bifaqiir ninkani salaad un baabu la dhacaya iyo soon oo taasu ku mashquulay dee faqiir maaha ha shaqaysto salaadaha farabkaana ha tukado kuwaasaa waajib ku ah sunayaashan kalena intuu ka kara un ha tukadee laakin nin mashquulay ninkaa looma arkayo waanay kala duwan yihiin cilmiga iyo cibaadadu cilmiga qofkani markuu baranayo de yanfacu nafsah wagayrah naftiisa iyo ummadaba wuu anfacaya laakin qofkani dee isagoo keliya ayuun baa shaqaysanaya oo cibaadadani dee keligii unbay dan u tahay sidaa darteed baa laleeyahay isagu faqiir maaha walaw kaana hadduu ahaaday qofka lahu maalun qaayb bimasaafati lqasri ucطiya xooluu leeyahay xoolihiina waa fogyihin dee hala siiyo ila waa musaafir baabkii qofkan musaafirkaa qur-aanku musaafir unbuu sheegay laakin kuma qaydin in uu xoolo leeyahay iyo in kale aduu iminka xoolihiisii kasoo safru maanta halkan marayo uu halkan joogo wax waliba way ku heli karaa cid waxamaahisu waayi karaa markaa xoolaha ama sacuudiga ama jabuuti jooga waxba uga dan maahe ninkan hala siiyo zakadii wain kaana hadii uu yahay mustagniyan mid ku maarmo qani ku ah qofkani haddaba binafaqati man qof biilintii talzamuhu nafaqatu biilkiisii uu ku waajibay qofkani cid buu biilkii ku leeyahay biilkaasuu iska qaata biilkaasuu qani ku yahay yaa biilinayana ciddaa biilinayso min zawjin wa qariibin falaa lama siinayo zakadii waa afadii oo xaas weeyaan markaa ninkeedii baa biilka bixiya ama qofkani waa qariib oo mid kale oo isaga ka mas-uula ayaa biilka siiya dee sakadii lama siinayo ee waxaa la leeyahay adugu masaariiftii waabaad haysaaye qaar faramadhan oo kalaa buuxa bal kuwaasaanu u gudbinaynaaye raalli ahaw baa la leeyahy adugu raalli ahaw inta wax kusoo gaadhaya athani lmasaakiin masaakiintii weeye kuwa labaad walmiskiinuna man baa laydhaa wajada helay maa yaqacu mawqica min kifaayati baahidiisii wax meel ka dhaca buu helaya laa yakfihi laakin aan ku fillayn oo masalan faqiirku waxaaba laga yaabaa inaanu waxbaba haynbe sifir uu yahay waxaa laga yaabaa inuu wax hayay laakin wax uu yaraa miskiinkanina wax wuu hayaa hadduu doono wax doora baabu hayaa laakin wax ku filan maa maalintii labaatan kun haddii u baahna wuxuu hayaa tusaale ahaan shan iyo toban amaba toban buu hayaa waa miskiin miskiinkuna dee inuu xoolo yeeran karo aayadii baa dee sheegaysa ama asafinatu fakanat limasakina yacmaluuna fi lbaxr dooni baa la sheegay inay kuwani leeyihiin markaa miskiinkii inuu waxaysan karaa ka muuqanaysa mila an yuriida waaba inuu doono khamsatan shan buu doonaya fayajidu halaaatan aw arbaca afar buu helaya amaba saddex shan boqol oo dollar haddii u baahan yahay bishii saddex boqol buu helaa ama afar waa iska miskiin wayatiya i waya'tii fiihi maa qiila fi lfaqiir waxaa iman doona faqiirka wixii aynu kusoo sheegna unba halkana kusoo arooraya oo maxaynu soo nidhi dee faqiirkana waa in shaqo u cunanta aanu helaynin waa in cilmi sharciya dee aanu ku mashquulsanayn ama uu ku mashquulsanya cilmi sharciya wayaalahaas wey intii un dib ugu noqon wayucii wayucطaa waxaa la siinaya alfaqiiru wlmiskiinu ma waa xoolihii la siinaya buu ka hadlaya haddaba qadarka la siinayo maa qadar ba la siinaya yuziilu xaajatahumaa baahidooda meesha ka saara waxaa baahidooda meesha ka saaraya oo min cuddatin yaktasibu biha qalab uu ku shaqaystaa aw maalin yatajiru bihi ama xoolo uu ku shaqaystaa calaa xasabi maa yaliiqu bihi iyadoo la tixgelinayo kolba waxa ku haboon islaamku maaha qofkan qaxwo yarun uqaado dhaqaati ama yarun in loo laabo maaha dadkan waxaa la doonayaa doorka sakada la siinayo inay fulaan iyagu sanadkan inaga fulaan oo ay ku biiraan aqniyada oona inagu soo noqonba sanadka dambe tirakoobka waana inoo qornaanayaanoo waa la saxaya oo idaar laba idaaradood baa jira oo idaarad sakada soo ururisa iyo idaarad sarfisa oo qaybisa oo dawaawintii iyo dee combyutaradii uhaysa dadka lagu qaybinayo ama qof walba faylkiisi markaa qofkan kol hadii sanadkaa la siiyo de waxaa la siinaya lacag badan oo uu ku shaqaysto hadduu farsamo yaqaan yahayna qalabkii oo dhamaystiran baa loo iibinaya haye mujtamaca kamid noqo hawlgal baa laleeyahy bishaa bisheeda waxaba laga yaabaa inaynu intiiba sekada kasoo ururina haddana iyaga oo sanadka dambe aanay dibbays nagu soo noqon marka toban sano oo isku xiga marka sanadba dhowr kun oo miskiin ma boqol kun oo miskiin ay ka baxaan meesha oo ay aqniye noqdaan dee miskiinba waa la waayaya kolka dambe xadiidkan tilmaamaya akhiru zamaanka wakti baa dhici doona zakada cid la siiyo la waayi doono waa cadaalad oo sidaa ufaafta oo sidaa loogu saameeyo dadkii xoolihii loo gaadhsiiyo hada sidaa fa yutafaawatu waa la kala geyn doonaa oo iskaga mid laga dhigi maayo bayna aljawhariy kii iibsanayay jawhartaka ka shaqeeya dahabka lacagta lu-lua marjaanka zabarjadka qofka shaqadiisu taa tahay waa in wax weyn loo dhiibo ila waa alaab qaaliya walbazaar walbaqaal wagayrihim kii bacadlaha ahaa iyo kii dabakaayada haystayna dee waxaa loo dhiibayaa wuu kala duwanaanaya war adigu maxaad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa bu farsamadaasaan aqaana jawharta iyo xasaan dhalaaliya dee dukaan dahablaa waa loo furay kana mid bacadlaha kana dee hadduu i dabakaayooyinkaa khibrad u leeyahay dee dukaan dabakaayaha loo camiro baqaal ila waa nin iyo markaa xirfadiisi iyo dee qofo wixii uu garanayay fain lam yaxtarif haddaba maba shaqeeyaba wuu soo taagan yahi ucطiya waxaa la siinayaa kifaayat alcumri اlgaalib limili nin isagoo kale ah cumrulqaalibkiisa wax ku filan isagoo kale waxaa looga jeedaa mid baa lixdankii maraya mid baa labaatan jira mid baa soddon jira inta saddex iyo lixdanka uga hadhaa loogu shubaya akawnkaasaa loogu shubaya waxaa laleeyahay bal biisho un war meeshan barwaaqada ah ee laga waramaya maxay ahayd inuu yidhahdo abaa laga yaaba mid busaaradiisa waa nidaamkii islaamka ee wanaagsanaawy markaa waxa uu kuleeyahy ninkani haddaanu shaqaba garanayn cumrulqaalibka inta uga hadhay baabiilkiisii loo xisaabinaya loogu shubaya waqiila waxaa la yihi kifaayata sanati faqad marya inagu fara badanina mid walba intaa uma hayne sanad wax ku filaada hala siiyo madaad waxaa toban qof iyo shan boqol oo dollar loogu dhufto waxa sanadka ku filan dee intaasay noqon doonaa wa haadaa mafruudun tani waxaynu qadarnay maca kasrati zakaati dee waa kolkay sakadu badanta ayaa sidan ummadda loo fulinaya ima oo siday ku farabadatay ima bian faraqa alimaamu azakaata imaamkii baa sakadii qaybiyey markaa wixiisu dee way farabadan yihin oo kamiyad badan buu hayaa aw rabu lmaali ama kii xoolaha lahaabaa qaydiye wa kaana almaalu kaiiran xoolihiisa aad u fara badan oo boqolaal kun oo dollar buu bixinaya oo zaka ah markaa sidan baa dee loo qaybinaya qof walba wax ku filan baa la siinaya wailaa haddaba haddii wuxuuba yar yihiin fa kullu sinfin nooc kasta oo sideedan qole aayaddu ay sheegtay kamid a athuluthu athumunu dhe thumunun baa la siinaya sideed baaantoo loo qaybiya meel baa la siinaya kayfa kaana thumun thumunku ama ha u yaraado ama ha u buurnaado midkuu doonaya ha aado laakin sideedii haddii aanay joogin oo imaka afar qolaa jooga bayni dee afar afar qayboodun buu qaybinaya qolaba saddex miskiin buu uga yeedhaya dabeetana lacagtii uu bixiyey manta toban kun oo dollar ahay dee masaakiintaasu sidaa ugu qaybinayaa siduu midbax xoogaa uqaato dhowr kun markaa si aanay dee isaga hor imanin xoolaha badana la bixinaya iyo sakadii yarayd ayuu masaladan dambe ugu noqday kolba wuxuu dee ictibaartay leeyihin ama qadarkay leeyihin baa lagu xisaabtamaya oo la eegaya wallahu subxaana wataala alam